sarkaal ka tirsan dowladda federaalk ayaa xaqiijiyey in lagu jebiyey dagaalla ka dhacay duuleedka ceel baraf askarna looga dilay dagaaladaasi maalintii shalay dagaalla culus ayaa waxa ay ka dhaceen duuleedka degmada ceelbaraf ee gobolka shabeellada dhexe kuwaas oo lagu jebiyey ciidamada dowladda federaalka oo weerar kusoo qaaday degmada sarkaal ka tirsan ciidankaas ayaa waxa uu xaqiijiyey inay ku jabeen dagaaladii shalay ka dhacay duuleedka ceel baraf islamarkaana looga dilay saddex askari oo iskugu jira maleeshiyaadka taabacsan dowladda federaalka iyo kuwa bangaraf ee uu maraykanku tababaray waxa uu intaa ku daray in ay mucjiso ka haysato dagaalada ay kula jiraan xarakada mujaahidiinta al-shabaab sababta ay dagaalada ugu jabeen ayuuna ku tilmaamay inay tahay xeelad militari waxaana joognaa hadda barafka wax yar xoogaa ifku mukuu dhamaa ciidanku yar kusoo baxeen barxadda saroo banaan aan la dhalin aliya walaalo waa mucjisa ilaahay ummadaan kusoo intixaamaya aan nahay waa dagaal xoog laaga waa khasaaro waa jirtaa dhimashadii dhaawac waa jirta wallahi dhimashana waa jirtaa dhaawacna waa jira dhimashana waa jirtaa dhaawacna waa jirta sarkaalkan hadalkiisa ayaa imaanaya xilli ciidamada dowladda federaalka ay ku jabeen dagaaladii maalmihii lasoo dhaafay ka dhacayay gobolka shabeellada dhexe iyadoo xusid mudan tahay in qaar badan oo ka mid ah ciidamada dowladda federaalka iyo saraakiishooda ay iska diideen in ay dagaalka galaan kadib markay arkeen xaqiiqda meesha ka jirta oo ay u caddaatay in aan laga hortegi karin awoodda ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaas oo marba marka ka dambeysa qabsanaya deegaana hor leh oo ka tirsan gobolka shabeellada dhexe